waxaan joognaa magaalo aada u weyn oo saaka koob khareerde meelay u doonaysa aan jirin waxaa go-ay jidadkii weynaa ee kasoo gelaayeen gaaris jidkii kale ee ka imaanhaya ilaa banaanay way sii goonaayeen wiigan oo idil bisha oo idil way sii goonaayeen marka waxaa ugu sii darmaday tobi kooro ee magaalada xagga kala wadigahayay wuxuu uu u gudbahayay dhul aada u fara badan ilaa iskood magaalooyinka inta naga jireen siirley jumfas magaalooyinka hoos deganayeen ilaa dadkii faraha badnaa ee fanaanka badnaa ee xaggan baagga iyo jira dhulkii halkan sidee bay hadda wax u maraayeen oo daanyeera kharaarkii yaallay iyo booshadii yarayda taagnayd bay qaybsanayeen waxaa dhacday saaka magaalada daanyeera waxay degan tahay laba tog waa toga weyn ee kooro ilmadka kale ee ceel macaan xoolihii beriijkay ku goynayeen wiigan oo beriijkay maraayeen dadka kale ay ku doonanayeen cunta ilaa meesha waa taag yar oo cunto ma qabto beriijka asaga ahaa sidau u dhan wuu tegay caruurtii gedigaha kasoo ka leheen dankan sikley iyo ku baryeen danka dankan sikley iyo ku baryeen waa muntaxamka boonfoo samaynayeen saaka rajo male qarka kale ay tagtaagan yihiin waa tahay aadanow cilladda waxaan u gartay inay tahay magaaladu inay go'doon tahay oo labada dhinacba ay ka go'doonsan tahay oo waddooyinkaysan soo gelaynin sidaad sheegayso haatan waxa cusub ee soo kordhay ma buundadii ama waddadii idiin furneyd oo keliya idanka go'day bahashi buundada ahayd baa naga go'day maaragtay oo meel aad khatarteeda u leh wallaahi oo xaaladda daanyeere iyo dadka ku noolaa waxay tahay ilaahay unbaa garani ilaahay unbaa gargaar ka sugaynaa maxamedow waxaan nii sheegay xaalad waxaa lagu jiraa ilaahay ulu cilmi leeyahay kolley waxaad arki doontaa sawiraanta iyo maaragtay meeshan videoyaha badan lagu soo diraayo ayaad arki doontaa meeshan xaalad ilaahay u cilmiley waa kuwa bilcaantii iyo carruurtii oo saaka waayeen koob khareer oo ay karsadaan koob khareere waayeen waa tahay haddii marka waddooyinkii ay go-o yihiin dadku qaabkay u nool yihiin waxaa imaanaysaa macaluul macaluul macaluul weliba dad iyo dunyada waxay dunyada ataa neefafkii ariga aylahaysay meelay u dhaqaaqayaan male cilmacaan lama goyn karo baryaan u wadaa koorana warkiisu iska daa ilmihii foonfoo usoo kaceen waa kuwa qarka kale ay taagan yihiin siglay ka imaadeen dhankeeda iyo junfad kasoo kalleen duurkan marka macaluusha talabilaantiwaayeen waxay dabka qaateen waaka beriski oo go-ay qarkiisa la iska tagtaagan yahay waa tahay carruurta aad ka hadlayso waa carruurtii dugsiga sare itixaamka u fariisanaysay ee dabcan buundada ku gudbay dhanka kala aaday ayaa buundadu ay ku goday miya buundadii baa ku goday ayagoo dhinaca kala baryeen droob baa socday salaadii sidood caadigay may soo kal laheen buundadii aad soo goyshiin hadday dhaheen buundadii waa goday marka lafahoodii baa khatar ku jirta iska noqda way aamini laayihiin ilaa sideed iyo toban sano ay iskuul soo dhex taagnaayeen kollay maxaafa ka cabsi qabnaa intay naftooda ay gooyaan oo iskusoo ridaan meeshii oo hadda ummad fara badan waa inay maaragtay maslaxa samayso bal ilmihii la qabto waa tay dowladda dhexe iyo midda maamulka gobolka ma wargeliseen oo ma u sheegteen in xaaladdu ay sidaa u adag tahay walow dhulka guud ahaan laga warhayo kolley waan wixii telefoonne waan dirnay wixii akhbaarne waan hadda meelooyin waan u dirdirnay iskuulka dowladda iyada u furnaa imtixaamkii ayadaa ku keentay holcopter indheegay ku keenta way ogeyd oo jidka nabusoo idil ugu xirnaa oo wibba hadda holcoptera keenayay imtixaamka oo qaadayay marka kolley way la socotaa laakiin waa tahay carruurta aad ka hadlayso waa carruurtii dugsiga sare itixaamka u fariisanaysay ee dabcan buundada ku gudbay dhanka kala aaday ayaa buundadu ay ku goday miya wallahi wax gurmad oo kale oo aan ka warrayno oo ay u sameeyeen ma jirto muntaxamka unbay keenahayeen oo ay qaadahayeen haddane annagana markii hore waanu iska caabinisa wiilka hore oo kale magaalada oo idil way kacday togaraac olaan tagnay booshadii qarkaabambada laga soo qaday tubkan kusoo gudgudbisanay haddee wixii asaga ahaa saaka nolosha inta u dambeysay waynay sii afjarbataad moodaa waa tahay aadanow nooceed is leedahay waa idinku gargaari karaa maadaama afartii jaho waddooyinkii jira idinka go-o yihiin webigiina aad saaran tihiin wallaahi oo meel baan iska tagtaaganahay hataa haddii intii loo imaado dadka laga rara meesha oo raaxoola qarka kale loo goysiiyo wallaahi waa cawla dee dawladda xogka qabtaa hadday indhoogooyin ugu soo gurmato oo carruurtii gaajada u dhamaanayaan ay gurmad u samaysa iyadana waa bal qaab warba waa loogu soo gargaari karaa dadka iskoo joogayeena waa siibaaba intii u dambeysay saaka nolosha indhahay iskusii qabsadeen ilmaa jireen iskuulle lagala soo kalaahay bigbig iskood waa forty kilometers oo hooyooyinkood iyo xagga ay degan yihiin kuwa dugsiyaal usoo yaasayaan baa jireen weli oo idil nolosha waa afjarmatay saaka marka dawladda gargaar leh dawladda gargaar yaan ka rabnaa muslimiintana inay faataxada noo soo maraan waata aadan hudday gurmadka keliya la samayn karo waa in diyaarado dadkaasi lagu daabulaa oo lagu soo gargaaraa miya mise nooc waxaa jiri kara gawaari halka ay ku tegi karto wallahi nooc gaariga ku tegi kara ma jiro ma jiro ma jiro ma jiro waa adag yahay dawladda kenya imtixaamkeedii ayay meel walba u fiirisay oo soo qaadi wayse balse jaalan kale way furnayd si annagii jididkan dheer siyalo isku qancinahayo garbatida iyo inta usii gudbaayo iskood iyo annagana dadka annaga ugu badan ay fadhiyaan kii banaanay waa xirmay kii barambara waa xirmay iskood iyo ugu dambeeyey bala ataa xolaa ay daquduureen marka dawladda kolley diyaaradagu dadka waa ugu keentaya iyo ugu imaataya oo ku aruurisaya oo meelaha barambara iyo ka dhinaca banaanay uqaymisaya